dhaawaci waxaana soo gaartay dhimasho dhan kow iyo toban qof dadka dhaawaca ahna labaatan iyo saddex qof oo dhaawacna soo gaartay waxaad ka warantaa marka dhaawaca dadkaasi maxaa kaaga muuqda siduu u egyahay hasha dhaawaca waa cutlaayeen dhaawac usoo oo ku jira ama tiyaatarka ku jira ku jiro oo qaar kamidana waa yara roon yihiin oo wax lagu dabiilay emergencyga hadda waarakajisan tegaynaa inay ilaahay caafimaad siiyo dadka dhaawacooda culus yahay maxaa ku cabiri kartaa dhaawacooda intuu leegyahay dadka dhaawacooda culus yahay saddex iyo afar meelahaas waaye waxaana cadaan doontaa cadaan doontaa maalinta beri ah haddii aan eegno dhakhtarka cadeen doono ilaa iyo hadda marka cisbitaalkiina waxaad ii sheegtay in dad dhintay iyo kuwo dhaawacba la soo gaarisay cisbitaalka hawsha u qabanayo dadkaasi intay leegtaha hadda ee uu qaban karaba cisbitaalka waa cisbitaal referal oo heer gobol ah waana cisbitaal tayadiisi iyo activitygiisii ay wanaagsan yihiin waxaa joogo dhakhaatiir ilaa iyo saddex ah iyo shaqaale naarsitia oo kalkaaliyaal caafimaad oo si heegana u shaqeeyo marka guud ahaan cisbitaalka waa hawshii loo egmaday ama runtii bulshada u hayay si xoog la u hayaa waxaad markaa ka warantaa cisbitalka aada joogto ma yahay cisbital u diyaarsan tiro intaas la eg in uu markiiba qaabilo oo adeega caafimaad ay u baahan yihiin uu u qabto aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad ilaa iyo hadda maxaa u qabateen dadka dhaawaca ahaa ee laydiin keenay dadka dhaawacooda waa kala duwanaa qaarkii dhaawacooda fududaa runtii kuwaas waxaa la geeyey waararka kuwa kale ee dhaawacooda ulas yahayna waxaa loo diyaarinayaa in dhiig loo shubo in tiyaatarkii la geeyo dhakhtarkii runtii amaliyaadkii iyo wixii loo baahnaa loo sameeya lagu jiraa dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ee laydin soo gaarsiiyey mustaf ma ku jiraan dad magaalada laga yaqaano oo magac ku leh runtii dad ganacsata oo magac ku leh ku jiro oo runtii magaalada si fiican looga yaqaano shaqaalaha gaabshiira kamid a dadka dhintay guud ahaan dad la yaqaano waaye dadka dhintay oo la garanayo waaye waa run waa magaaladii baa la joogaa dadku waa la wada yaqaanaa laakiin bal dadka aad is leedahay waa dad magaalada ka caana oo ku jiray dadka dhintay ama kuwa dhaawaca yaa ka xusi kartaa kow iyo laba guud ahaan garashadaasi wax aan ahayn oo hebel iyo oo qof magacaas leh ku dhintay aan dhahay ma jiraan laakiin dad ganacsato ah iyo dad rayid oo iska masaakiin ah iyo dad ciidan ah intaba waa ku dhinteen marka hadda sida aad maqlayso jawiga magaalada waa sidee qaraxa kadib qaraxa kadib jawiga magaalada dee kolleyba anagu magaalada ma joogno isbitaalka gudihiisaan kaala hadlooya marka shaqaalihii hoosha annaga ayaan ku guda jirnaa marka guud ahaan jawiga magaalada waxaan u malaynayaa inuu hoogaa iska yara ladan yahay wax hadda dhiba oo naloo sheegay ma jiraan